hay-adda alraxma ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaanka huluq ee degmada arabsiya oo ka tirsan gobolka gabiley ceelbiyoodka laga hirgeliyey magaalada arabsiya ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka deegaanka huluq ee degmada arabsiyo gudoomiye hay-adda alraxma sheekh cabdale maxamed ibraahin ayaa ka waramaya ceelbiyoodka ay ka hirgeliyeen degmada arabsiya ee gobolka gabiley ceelkan waxa aynu koley mowqaca ku dhacay waa mowqac wanaagsan mar walbana koley shirkadda ay qodaysaa meel mowqac fiican ayay la dayataa ceelka oo dadkuna u baahan yahay waxaanu koley ceelkan ugu ducaynaynaa waqfiga wanaagsan inan khayr badan oo ilaahay khayr siiyey allaha barakeeye oo waalidkeed iyo iyaduba saddexdooduba niyeystay in waqfi loo sameeyo ceelkani wuxuu idinku dhacay meel waqfi wanaagsan ayaa idinku dhacay waalidkiin waxaan waynu u ducaynaynaa waxaan leeyahay waalidkaa waqfiga loo sameeyey ee ceelka mujtamac aad fara badan ay ka faa'iidaysanayaan waxaan leeyahay ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro ceel jannada ku yaalla ilaahay ka waraabi ilahay waxaan ka baryaynaa isaga qaadi raxmaanahe waa waqfi wanaagsan oo waalidkii loo qoday oo cimrigii soconaya ilaahu waqfigaa isaga qaadi raxmaane ilaahu ka habaabin ilaahu miisaanka xasanaadka ugu dar ilaahu annagana intaa ummadda halkaa taagana ilaahow ajar iyo sawaab iyo khayrka sii waayo inta waa laga wada qayb qaatay shirkadii waanu ducaynaynaa arraxmaan u ducaynaynaa waxaan u ducaynaynaa intii ka qayb qaadata waanu ducaynaa waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idinku daro shayga ugu qiimaha badani biyaha waxa weye waa noloshii koowaad marka markii la weydiiyey rasuul almaa buu rasuulka alai slam ku celceliyey weliba rasuulka alai salaam marka waxa weeyaan biyuhu
dadka deegaanka huluq ee degmada arabsiya ayaa u mahad celiye cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha ceelkan horta marka hore waxaynu u mahadnaqaynaa ilaahay iyo hay-addan alraxma charity iyo shirkadii kaahiya fulisay iyo dadkii soo bixiyeyba waxay u baahan yihin inaynu u mahadnaqno aynu ugu mahadnaqno tusaalaha fiican ay ina siiyeen ceelkan maalintii dhaweyta markii la qodayey ee dhagaxaa la jabinayey anigu waan tacajibay macnaha waxaad mooday waxaa kasoo burqanayey waxaad mooday qasabadihii geed deeb loo kale bilaaya allah bar barkado lay soo deg ifkana fi nima akhirtana fi janno tayasiir min kulli casiir fa inna daalika allah yasiir ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير إلهو شر دمانتي لو نغحد خير دمانتي لو نوفر الله الحمد لله رب العالمين إلهو وين بمهد سقله intaa kadib intaas waa ducada allah inaga aqbalo marka hore waxaanu ducaynaa dadkii loo soo dhigeeray halkaa keenay ee waqfiga loo bixiyey waa sadaqatul jaariye in ilaahay ka abaalmariyo marka qofka waalidkiisii waqfiga u bixiya isagunbu ilaahay xasanaadka siinaya marka wuxuu yidhi waqfiyadaas oo kaleena rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam saddex baa qof kaara buuri waxaa ka mid buuri qof cilmi lahaa oo cid baro ciddii ka reebtay iyo sadaqa jaariya sida tan oo kale oo ceel sameeyey ama berkad ama adu waxyaalo fara badan sameeyey iyo nin waalid qof wanaagsan oo saalix xagga ifkaga taga usoo ducaynaya saddexdaas weya markaa sadaqa jaariya weeyaan tan ilaahay ha ka abaaliyo ciddii loogu niyooday ilaahay jannatul firdows ha ka waraabiyo dhammaan rag iyo dumarba ilaahay meel wanaagsan ha mariyo annagana ilaahay hana garasiiyo khayrkiisa oo dadkii si wanaagsan uga faa'iidaysta ilaahay anaga yeelo idinkana aad iyo aad baanu idinga mahadnaqaynaa jamcatul khayriya aad baanu ugu mahadnaqaynaa ilaahay caafimaadka iyo cimriga ha u dheerayo ilaahay baa mahad leh ilaahay baa mahadba isaga iska leh alxamdulilahi rabbialcaalamiin dadkaas waalidkoogii sadaqada u bixinayana waa lum ilaahay ka siiya xasanaad iyagana ilaahay haugu naxariisto annagana waxaanala gudboon haddaanu deegaanka nahay inaannu ilaashanno ceelkan ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona dadka ku nool degmada arabsiya iyagoo baahi weyn u qabay ceelkan looga hirgeliyo deegaanka huluq